Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinku ogaana waxaa kamid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka oo bagaadisay kalkaaliyayaasha kenyaanka ah ee daryaalka caafimaadka dibadaha ka bixiya shir looga hadlayay arinta xariga jenaraal sheego oo magaalada muqdisho ay ku yeesheen siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda ee jenaraalka beeshiisa iyo hogaamiyihii hore ee mareykanka trump sheegay in khamiistii lagu xiray georgia subax wanaagsan dhegeystayaal intaas waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxay ku beeganta labaiyo labaatanka bisha sideedaad ee agas labada kun iyo labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa bogaadisay dadaalka iyo hagar la-aanta kalkaaliyaasha kenya iyadoo oo aqoonsiga waa iyadoo aqoonsan heerkooda dhanka waaxda daryeelka caafimaadka iyada oo ka hadlaysay munaasabada sanad guurada labaad ee kalkaaliyaasha kenya ee howlgalka daryeelka caafimaadka caalamiga ah wasiirada ayaa si qoto dheer ugu mahad celisay doorka ay kalkaaliyaashani ka qaataan kenya iyo sidoo kale boqortooyada ingiriiska wasiirka waxa ay ku dheeraatay hambalyo ku aadan dadaalkooda wadamada dibadda kalkaaliyaashani waxa ay muujinayaan maqaamka dhabta ah ee qeybta daryeelka caafimaadka ayay tiri waxay intaa ku dartay in inta badan aan la dareemin dadaalkooda haddana saameyntoodu waa mid aan la qiyaasi karin waxaa laga soo xushay heshiiska shaqo ee labageesoodka ah ee u dhexeeya dowladaha kenya iyo boqortooyada ingiriiska kalkaaliyaashan ayaa muujinaya natiijooyinka wanaagsan ee iskaashiga caalamiga ah marka laga soo tago xirfadaha isweydaarsiga heshiisku waxa uu kobcinayaa isfahamka dhaqamada kala duwan wuxuuna sidoo kale xoojinayaa xiriirka labada wadan heshiiska shaqada labageesoodka ah ee u dhexeeya kenya iyo boqortooyada ingiriiska ayaa muujinaya xooga iskaashiga caalamiga ah waxaa sidoo kale ay siisaa amaba uu bixiyaa nidaam ay isku weydaarsadaan xirfadaha iyo aqoonta gudaha goobaha daryeelka caafimaadka iyada oo la kubcinayo xiriir adag oo ka dhexeeya labada wadan wasiirada caafimaadka ee dalka ayaana tilmaamtay in hawsha ay kalkaaliyaashu hayaan ay tahay mid ballaaran oon la dhayeelsan karin islamarkaasna maqaamkeeda uu yahay mid sareeya
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha sarkaal ciidan oo dhowaan ciidamada booliiska ee xasilinta iyo ciidamadiisu muqdisho isku dagaaleen sidoo kalena ee xabsiga loo taxaabay ayna ka dhasheen caro dadweyne oo banaanbaxyo ay ka dhaceen magaalooyin kala duwan ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana ay ka hadleen dhacdada toban iyo sagaalkii bishan agoosto ee labada kun labaiyo labaatanka ka dhacday muqdisho ee lagu xiray jenaraal sheegow axmed cali sidoo kalena ay ka dambeeyeen dibadbaxyo dadka ay dhigeen oo ay uga soo horjeedeen xariga sarkaalkaasi waxa ay shirka sidoo kale kaga hadleen dadka shacabka ah banaanbaxyada islamarkaana ka dhigay magaalooyin muqdisho iyo beledweyne ay kamid tahay kuwaasi oo qaarkood waxyeelo ay ka dhasheen dibadbaxyadaasi waxay ugu baaqeen in si nabada dadka shacabka ah ay shucuurtooda u dhiibtaan iyagoo dhanka kalena hay-adaha amniga ugu baaqay in aysan shacabka dareenkooda muujinaya dhibaato u geysan shirkan oo laba maalmood socday ayna kasoo qeyb galeen xubnaha golaha wasiirada iyo xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee jenaraalka xiran ay isku haybta yihiin ayaa waxay si gaar ah loogu falanqeeyay shaqaaqadii dhacday ee dhimashada iyo dhaawaca geysatay qodobada kasoo baxay shirkan ayaa waxaa saxaafadda la wadaagay xildhibaan maxamed cumar camow shirkan waxaan si gaar ah ugu falanqaynay shaqaaqadaasi dhacday ee dhimashada iyo dhaawaca geysatay ayaana halkan ugu wada hadlayna saa darteed waxaan aad ugu xungnahay oon aad iyo aad ugu xungnahay dhibkaasi dhacay waxaanu u tacsiyeynaynaa in alla intii meeshaasi ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo soomaali weyne khaasatan jaroorweyne ka baxan waxayna waxaan leenahay sabir iimaan alla ha naga siiyo inta ku dhaawacantayna caafimaad degdeg ah alla ha siiyo oo caafimaad degdeg ah alla ha siiyo caafimaad degdeg ah alla ha siiyo waxaa kaloo rabnaa macnaha soo jeedinaynaa qodobka labaad oo ah waxaan soo jeedinaynaa in baaritaan hufin lagu sameeyo dhacdadan ayadoo la raacayo dastuurka shuruucda iyo xeerarka dalka u degan saddex waxaan dowladda federaalka ee soomaaliya laamaheeda amniga garsoorka ugu ba- ugu baaqaynaa inay dhammaan saraakiisha iyo muwaadiniinta kale ee gacanta dowladda ku jira in si wanaagsan loola dhaqmo ama loo daryeelo cadaaladna ay helaan iyadoo la tixgelinayo dastuurka shuruucda dalka cid walba oo dembi la- oo- cid walba oo wax dembi ah lagu waayeyna xorriyadooda si degdeg ah loo siiyo loo sii daayo waxaan laamigaha laamaha amniga ugu baaqaynaa inay tixgeliyaan xaquuqda xidhiirtal qowlka in ay shacabka loo ogolaado in si nabad ah u bannaan baxaan si ay u dhiibtaan codkooda xorriyada ah ayagana waxaan leenahay dadka bannaanbaxayo nuuc kasta ay ahaadaan dad kasta isugu jiraan inay ka fogaadaan waa xagga amniga wax u dhibaya waa xagga hantida dadweynaha iyo burburin iyo dhib keeni kara ammaan xumo soo kordhin kara in ay ka fogaadaan balse ay muujiyaan shacuurtooda dadnimo ay bannaanka soo dhigaan waxa ay ka cabanayaan iyo cidda ay ugu cabanayaan way caban karaan waxbay qabi karaan waxaa loo baahan yahay ayagana si nabad ah inay ku soo bannaanbaxaan meel weliba ay ku istaagaan ee ay yidhaahdaan waxaan ka doodaynaa arrinta arrinta ee dhacdada nooca ah waxaan u baahannahay mas-uul hebel waxaan u baahannahay mas-uul hebel waxaan u baahannahay mas-uul hebel inuu arrinta wax naga dhaho nagala hadla noor yimaado inta way furan tahay amnigana waxaa laga rabaa inuu tixgeliyo dadweynaha soo baxay ee aan la dhibaynin la dhaawicin la jirdilin ee la yidhaahdo maxaad ka hadlaysaan wixii wax noocaas ay ka hadlayaana laga dhegaysto ee laga daayo xabadaha la ridaayo ee kor loo ridaayo waxbay ku dhici karaan waxbay dhaabici karaan waxbay dili karaan taana ayada laga fogaado si uu amniga qalqal u gelin uusan u xumaanin waxaan shacabka soomaaliyeed mar afar waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqaynaa fikradahooda iyo dareenkooda ku- ay ku muujiyaan si nabad ah shacabka soomaaliyeed fikradahooda iyo dareenkooda si ay ku muujiyaan si nabad ah ayagoo tixgelinaya nabadda xasiloonida iyo dowladda ayagoo tixgelinaya ayna dhowraan dastuurka dalka ugu dambeyntiina donald trump ayaa sheegay in uu qorsheynayo in khamiista uu isku soo dhiibo maxkamad ku taala gobolka georgiya si uu u wajaho eedeymo la xiriira faragelinta doorashada garsooraha ku sugan magaalada atlanta oo gacanta ku haya kiiskiisa waa kiiska madaxweynihii hore ee mareykanka ayaa damaanad lacageed oo dhan laba kun oo waa laba boqol oo kun oo dollar una dhiganta boqol konton iyo toddoba kun oo euro waxa uu du- ayuu asaga dul dhigay heshiisku waxa uu dhigayaa in eh, mr trump uu xor ahaan karo isagoo oo isku dayin in uu u hanjabo ama uu cabsi geliyo markhaatiyaasha